wasiirka wasaaradda walbarashada galmudug oo kormeer shaqo ka seeday deegaanada dhagax yaala iyo eel qorax oo hoos edo degmada guurceer waliba meelasiib ku jira goobo walbarasho dhowaan lagu hirgeliyey si awlaado meelasiib ku noola iyo an helaan walbarasho faylan inkastoo weli baahidii ahayn tooka filana wafdiga wasiirka iyo waliba intii oo ku sugnaayeen deegaanadan waliba iyo kulmo la qaadana guddiga iyo maamulka iskuulka eel qorax iyo ona markaa ku dhugunsideen baahidoo qabeen iyo walyaabo iyo baahina in haddawaa la qabdaa waxaana ku mid ay guddiga iyo maamulka iskuulka ceel qorax iyo waliba iyo dhawayna wasiirka iyo wafdishe walina iyo gudbeena baahiyaadka iyo qaban maadaama walbarashada awlaado deegaanadaas iyo muhiimata in la horumariyaa iskuulka oo runtii duruufana ku shaqaynaya howshiisana ay socoto ayaan maaragtayay howshiisa iskugu nimid si aada ayaan maaragtayay isla meel dhignay howlihii iyo duruufihii iskuulka ay wasaaradda ka kaabi jirtay annakuna maadaama aan nahay dadkii degaankii iyo odayaalkii wax badan baan ka soo qabannay hadda waxaan codsanaynaa sida dowladda soomaaliya ama dowladda galmudug wasiirka waxbarashada codsanaynaa inayna taakuleeyaan siday noo taakulay jireen in kastoo yihiin horseed hagar kuma maqna oyna taakulay jireen haddana inay noo sii laba jibbaaraan baahiyaha uu qabo iskuulka waa kuwa iska muuqda derbi wareegsan ma leh maxay aheeto waa meel iska bannaan oo maxaan ku idhaahdaa qolal xafiisna aan lahayn ardadii ayaan waxaan la isticmaalnaa qolalkay wax ku baranayeen aan xafiis ahaan ula isticmaalnaa derbi wareegsan male tubada biyaha waxa weeye mar walba waxa weeye xoolaha iyo dameeraha ayaa naga jebiya waxaa laga yaabaa in bishiiba dhowr jeer la sameeyo dayacnaantaas awgeed annaga meeshaan wax badanaan soo haddaan ahna guddigii waxbarashada wax badanaan soo dhabar adeegnay wax badanaan qalqaalo soo wadnay wasaaradda waxbarashaduna waa nagala shaqayheyday mudane wasiir wax badanna waa soo qabatay waa hadda noo dhimanna waxaan kaa codsaynaa inaad noo dhammaystirtid ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda walbarashada galmudug maxamed xaashi dhowre oo warbaahinta la hadalay kulamada kureeda waliba wasusheegintanka wasaarad ahaan iyo walbadan ku qabdo doonana baahiyaha walbarasho deegaanadan ku jarta usoona umahnagay guddigii maamulka iskuulka sidii oon ka dhabar adeegayeen howlo walbarashada iskuulkaas ku dareera meeshan aan ka aragnay runtii waa in bulsho isku duuban oo baahideeda waxbarasho ka shaqaynaysa oo in ilmahoodu mustaqbalka iyagoo dhaqaatiira iyagoo injineera ah iyagoo oo baylodya ah iyagoo sektar kasta oo nolosha ah ku jira in la arko inay ka shaqaynayaan baa noo muuqata farxad ayay noo tahay wasaaraddu horeyna dhismahan ayadaa dhistay sida saxdaana waxay ahayd in la helo macalin joogto ah hase aatee duruuf ay dowladdu la tacaamulayso ayaa keentay in mararka qaar macallimiintii la weynaayo oo macalin la'aan ay dhacayso deegaanada rumuudka ah ama fog tuulooyinka ah oo dhan ayaa idinla qaba macalin la'aanta in macallin meeshaan ka shaqaynaya la helo deegaanka ceelqorax oo runtii aan aaminsannahay inay ka hana qaaday waxbarasho ay dadka deegaanku iyo jaaliyadooda iyo wasaaradduba iska kaashadeen oo runtii aan aaminsannahay inay deegaankan waxbarashadiisu ay bulaashay dadka jaaliyadaha ah ee deegaankan ka soo jeeda iyo ganacsatada iyo kuwa ilaahay wax siiyey waxaa laga rabaa oon runtii u soo jeedinaynaa inay iskuulkan ay gacan siiyaan inay ka qayb qaataan inta dowladdu ay gacanteedu xoogaysanayso oy duruufo duruufaha dhaqaale ee jira looga gudbaayo in la helo iskaashi xooggan oo bulshada deegaankan ka soo jeeda meesha la yidhaahdo ceelqorax ama ha joogaan qurbaha ha joogaan ama muqdisho ha joogaan ama gurceel ha joogaan ganacsatadooda waxaa la rabaa inay iskuulkan ka qayb qaataan sidii macallimiintiisa loo sii gacan siin lahay inta dowladdu ay u helayso macallimiin iskuulka la wareega